bismi illaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caaw waa kuwooda ugu dolkaroon wasaaradda beeraha hirshabeelle oo kulan muhiim ah la yeelatay qaar ka mid ah iskaashatada beeralayda degmada jowhar golaha wasiirada oo ka shiray xal u helidda saxmadda wadooyinka caasimadda magaalada muqdisho madaxweynaha koonfur galbeed oo maanta shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo sohdimaha qaranka oo gaaray magaalada dhuusamareeb warka dibaddana waxa aad ku maqli doontaan qaramada midoobay oo ka digtay gaajo baasan oo ka dilaacda marinka khaza qodobada si wixii ku soo kordha ayaad warka ku dhegeysan doontaan hadduu eebaweyne inuu qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu doorkaroon markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda hirshabeelle mudane maxamed bashir qaasim daqare ayaa magaalada jowhar ku shir guddoomiyey shir muhiim ah oo loogu hadleeyey horumarinta iskaashatooyinka beeraleyda iyo dhismaha xarun cusub oo lagu keedin doono abuurka noocyadiisa kala duwan kulanka waxaa kasoo qaybgalay qaar ka mid ah iskaashatada beeralayda degmada jowhar wakiila ka socda hay-adda i o m shirkadda danwadaag iyo jaamacadda zamzam qaybteeda beeraha intii uu socday kulanka waxaa diiradda lagu saaray sidii loo tayan lahaa iskaashatooyinka beeralayda kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka loona heli lahaa nidaam hufan oo keedinta abuurka ah taas oo si weyn ugu caawin karta beeralayda deegaanka inay helaan abuur tayile xidhiida beerista sidoo kale waxaa kulanka lagu shaaciyey qorshaha wasaaradda ee ku aadan in xarun cusub lagu keediyo abuurka laga hergeliyay magaalada jowhar taas oo dhowaan la bilaabi doono dhismaheeda kulanka ayaa kusoo dhammaaday is-afgarad guud oo la xiriira sidii loo dardargelin lahaa wadashaqeynta udhexeysa wasaaradda hay-adda taageerada beeralayda iyo iskaashatada deegaanka golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii toddobaadlaha ahaa ayaa saxiixay heshiis u dhexeeya dalalka soomaaliya iyo indoneesiya oo ku saabsan in ay ka dhaafaan shuruudaha dalkugalka ah sida baasaboorada diblomaasiga iyo shaqada si loo fududeeyo arrimaha socdaalka ee labadaasi dal kulankaasi oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa warbixin lagaga dhageystay guddiga xal helidda saxmadda wadooyinka caasimada taasoo ku saabsan caqabadaha keenaya saxmadda iyo sidii xal waara loogu heli lahaa culayska saxmadii saameynta ay ku yeelatay isku socodka wadooyinka caasimadda ee magaalada muqdisho golaha wasiirada ayaa ka dhageystay wasaaradaha amniga gudaha iyo gaashaadhigga warbixino ku saabsan amniga dib u xureynta iyo xasilinta dalka madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareena ayaa maanta shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada siraaji isaaq ayaa warkani beedhabo oo kasoo diray madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa shir guddoomiyey kulanka golaha wasiirada oo qayb ka ahaa kulamada toddobaad walba maanta oo kale golahu ay isugu imaadaan islamarkaasina looga hadlo ajandayaasha markaasi taagan ugu horeyn kulanka waxaa warbixino looga dhageystay wasiirada wasaaradaha amniga arrimaha gudaha waxbarashada iyo gargaarka oo ka warbixiyey howlaha shaqo ay u hayaan bulshada iyo halka ay marayaan ugu horeyn wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane xasan cabduqaadir ayaa warbixin dheer oo ku saabsanaa xaaladaha amni ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya looga dhageystay kulanka kulanka oo sidoo kale warbixino looga dhageystay qaar ka mid a golaha wasiirada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed markii soo cidlaaday waxaa warfideenka la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane maxamed ibraahim bilaal oo ka warbixiyey waxyaabihii looga hadlay kulankii maanta uu shir guddoomiyey madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen
waxaa shir isugu yimid sida caadada ahayd golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed soomaaliya shirkaasi waxaa guddoominayay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen shirkaasi wuxuu daarnaa oo maanta ajendayaal laga dhageystay iyo warbixino wasaaradaha amniga waxbarashada qorsheynta iyo wasaaradda gargaarka ugu horeyn waxaa warbixin laga dhageystay golaha uu warbixin ka dhageystay wasiirka wasaaradda amniga kaasoo ka warbixiyey wasiirka xaaladaha guud ee amniga ee gobolada deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo horumarada ay samaynayaan laamaha amniga iyo ciidamada ciidama ciidamada kala duwan ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya taasoo ku aadan sugidda amniga deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo la dagaalanka kooxaha khawaarijta ah kuwaasoo suurageliyey in deegaano hor leh laga kiciyo lagalana wareego kooxaha khawaarijta al-shabaab sida deegaanka maxay ahaydey deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose iyo deegaano ka tirsan gobolka baay oo laga xoreeyey lagana kiciyey kooxaha khawaarijta iyo dhibaatada ay shacabka ku hayeen sidoo kale waxaa warbixin laga dhageystay wasaaradda amniga gudaha oo wasiirka uu ka hadlay howlaha wasaaradda ay wado ay ugu horeyso dhisida maamulada maxay ahaydey deegaanada iyo dib u heshiisiinta oo ay wasaaraddu wado ayna ka dhex wado beelaha soomaaliyeed oo ay dhexdooda ka dhaceen maxay ahaydey arrimo ku saabsan arrimo ku saabsan amni darro si loo xaliyo arrimahaasi ay wasaaradda arrimaha gudaha waxay bixisay dadaallo badan oo lagu xalinayo khilaafaad ka dhex tagnaa beelaha qaar oo ka mida beelaha degan dowladda koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale waxaa warbixin laga dhigaysay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga caalamiga ah oo ka warbixiyey safaro ay dhowaan ku tageen magaalada nairobi halkaas oo ay kulamo kula soo yeesheen safaarado iyo donariska kuwaasoo ay kala soo xaajoodeen mashaariic horumarineed iyo kuwo maaragtay gargaar oo ay dowladahaasi ka wadeen ama ay imankaba ka wadaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale waxaa warbixin laga dhageystay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka oo ka warbixiyey maxay ahayd dadaalada ay wado wasaaradda oo ku aadan u gargaaridda iyo garab istaagga dadkeena jilicsan ee ku nool deegaanada koonfur galbeed soomaliya sidoo kale waxaa warbixin laga dhageystay ugu dambeyn wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo hidaha tacliin sare wasiirka wuxuu sheegay in min ka soo bilow deegaanka ceel barde ilaa iyo degmada afgo inta udhexaysa ay ka socoto dhisidda iskuullo iyo fasallo loogu talagalay dadka inay wax ku bartaan wafdi uu hogaaminayay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka sohodimaha qaranka ayaa gaaray magaalada dhuusamareeb maxamed deeq cabdi maxamed ayaa dhuusamareeb warkaan ka soo diray wafdigan uu hogaaminayo gudoomiyaha guddi madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohodimaha cabdikariin axmed xasan uuna ku weheliyey komishineer cabdulaahi salaad yirow ayaa soo gaaray magaalada dhuusamareebe caasimadda dowlad goboleedka galmudug waxaana garoonka diyaaradaha ugaas nuur ee magaalada dhuusamareebe kusoo dhoweeyey maamulka magaalada dhuusamareebe guddoonka gobolka galgaduud wasiiro xildhibaano iyo bulshada qaybaheeda kala duwan intaasi kadib ayaa loo soo gudbiyey gudaha magaalada dhuusamareebe iyadoona halkaasi ay kula hadleen warbaahinta gudoomiyaha magaalada dhuusamareebe macalin cabdiraxmaan cali maxamed geeda qorow islamarkaana uga mahad celiyey guddiga iyo howlaha ballaaran ee maalmihii lasoo dhaafay dhuusamareebe ay ka hayeen oo ah isdiiwaangelinta codbixiyaasha waxa uuna u sheegay guddoomiyaha iyo wafdiga la socday in dadweynuhu aada isu diiwaan gelinayaan islamarkaana lasii dardargeliyo sharaf iyo karaamay noo tahay maanta inaan soo dhaweyno guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan iyo wafdi uu hogaaminayo caasimadda galmudug inaan kusoo dhaweyno guddoomiye soo dhawow marka hore anigoo shacabka caasimadda degan codkooda anigoo ku hadlaaya aad baan ugu faraxsannahay imaanshahaaga adiga iyo wafdiga aada hogaaminayso shaqadii halkan aad ka bilowdeen oo isdiiwaangelinta dadka si fiicanay u socotaa wax caqabada iyo wax shidaa oo ka jira caasimadda ma jiraan dadkoo dhan waa ku faraxsan yihiin inay isdiiwaangeliyaan dadku waxay diyaar u yihiin inay codkooda dhiibtaan qofkay rabaan ay codsiiyaan aniga waayahan gilgilaa laygu hayaaho waxaalale dadkii dhan way ii hawoodeen qof walbaa waxay leedahay anugu musharaxaan ahay halkaanaan u socdaa marka anuguna hawshaas aadan ugu faraxsanahay waana soo dhoweeyey keliya waxaa u baahnaan nahay shaqadaas in la dirdargeliyo galmudug oo dhanna laga qabto wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka galmudug axmed nuuro cusmaan xaaji ayaa dhankiisa soo dhoweeyey guddoomiyaha iyo wafdiga la socda waxa uuna sheegay in galmudug doorasho qof iyo coda ay diyaar u yihiin sidoo kalena meel waliba oo galmudug ka tirsan inta badan la tegi karo doorashona laga qaban doono inta dhimana la dhammaystiri doono cadowgana laga xorin doono mudana gudoomiye galmudug waa runtii degaan u diyaarsan doorasho qof iyo coda waxaana diyaar garoonay wakti weliba aada u fog reer galmudugna waxay diyaar u yihiin inay codkooda dhiibtaan waa degaan laga heli karo kun kilomitr in ka badan oo si xora doorasho xalaal ay ugu dhici karto runtiina taas waxaa weeyaan madaxweynaha dowladda galmudug iyo xukuumaddiisa oo kaashanaya shacabka reer galmudug ka shaqeeyey maanta in kun kilomitr in ka badanba si xor ah looga shaqeeyo doorasho ay ka dhacdo qof kastana uu codkiisa dhiibto marka waxaa weeyaan waa idinku soo dhaweyneynaa runtii xuduudaha galmudug meel aan la tegi karin waa degaano yaroo kooban iyaguna waxaan rajaynaynaa wakhti dhow inay galmudug wada noqon doonto insha allah xur gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suhudnimaha cabdikariin axmed xasan ayaa ka warbixiyey halkan waxay u yimaadeen waxa uuna sheegay in shaqada quruxda badan ee diiwaangelinta iyo sidoo kale diyaargarowga doorasho qof iyo cod ah ay indhaindheeyaan maalmaha halkan ay la joogaan kulamo ay la qaadan doonaan gaargaar iyo sidoo kale kuwa guud intaba
gudoomiyaha gobolka duqa magaalada golaha wasiirada xukuumadda galmudug iyo dowladda galmudug dhammaan marta sharafta kala duwan waxaa maanta sharaf iyo qiimo noo ah ee anoo ah gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka soodimaha wafdi ballaaran oon hogaaminayay oo uu ka mid yahay commissioner cabdullahi salaajarow oo wada garanaysaan inaan maanta idin soo booqanno booqashadeennuna goolkeedu uu yahay inaan idinkugu hambaliyeyno horta horasida sharaftale aad maaragta u bilowday diiwaangelinta ee degmada dusmareeb ee caasimadda galmudug iyo inaan dardargelinno diiwaangelin dadweyne insha allahu tacaala oo aan ballaarinno siduu sirku u sheegay dhammaan degmooyinka uu ku kooban yahay dowladda galmudug marka maantu shaqadeenna ugu weyn waxay tahay inaannu kormeer iyo salaan iyo mahadnaq iyo sharaf run ahaantii galmudug gaar ahaan ee degmada dhusmareeb historya leeda waa ogtihiin lixdan iyo sagaalkii doorashadii dhacday kuraastii baarlamaanka wixii ka dhacay annagu waxaan ku celcelinaa lixdankii lixdan iyo sagaalkii soomaaliya waxay ahayd dowlad dimuqraadhig ah waa ahayn laakiin doorashooyinkeena sax ma ahayn saa la socotaan wasiirka arrimaha gudaha ayaa wuxuu ah guddoomiyaha guddiga doorashada oo xisbi ka tirsan swl laakiin waa dhaanta wixii ka dambeeya o dhan bay dhaantay annagu waxaan rabnaa inaan wax cusub la nimaano oo ah dadku inay isdiiwaan geliyaan qalab casri isku diiwaangeliyaan finger print laga qaado biometrics kaar la siiyo qofka xor u yahay weligiis ciduu rabo inuu doono halka aad naga dhegaysanaysaanna waa raydu shoor markana warka caalamka in ka badan boqol hay-adood oo caalami ah iyo ururada ka shaqeeya arrimaha gargaarka ayaa ka digay gaajo baasan oo ka dilaacda marinka khaza iyagoo ugu baaqay wadamada in ay tallaabo qaadaan ururka dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ee loo yaqaano m s f iyo hay-adda safe the children iyo oxfam ayaa ka mid ah kuwa soo saaray bayaan wadajir ah oo arrimahani ay kaga hadlayaan israa'iil oo iyadoo maamusha dhammaana gargaarka galaya marinka khaza ayaa diiday bayaanka ay soo saareen hay-adaha gargaarka iyadoo ay ku tilmaantay brobagando loo sameynayo xamaas ma jiraan cunto ku fulan oo taala khaza dhakhaatiirta ayaa sheegay ma haysano wax caano carruurta ay cabaan hooyooyinkoodana waxa ay u badan yihiin kuwa nafaqadare ay haysato aysan awood u lahayn inay sameeyaan naasnuujin marka saaxiib caalima isku dayo inuu keena caanaha carruurta khaza mas-uuliyiinta israa'iil ayaa la wareegaa ayaa la wareegayaa akhyaarta ayna dhegaysanaysaa war wixii dalka iyo dibadda cawna soo gaaray waanaga intaa cidduu warka yaga seeganaa waxay dib ugu daalacan karaan barta aana facebook ku leenahay raydi jowhar sidaasi oo ammaano allah